kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka saar ciidla nuur ayaa inoo haysa
canow wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oonu ku soo qaadana qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii imika dhammaaday wararka maalmihii lasoo dhaafay ugu waaweynaa waxaa ka mid a khilaafka ka taagan doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaanu ku eegayaa guddiyo iska soo horjeeda iyo liiska xubno baarlamaan oo ay soo kala xuleen dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya madaxtinimada jubbaland waxaa weli sii xoogaysanaya kala aragti duwanaanshaha dhinacyada isku khilaafsan doorashada madaxtinimada jubbaland ee ka socota magaalada kismaayo waxa ay guddiga doorashada jubbaland ee uu guddoomiyaha u yahay xamse cabdi barre ay shaaciyeen ilaa saddex iyo toddobaatan ka mid ah xildhibaanada cusub ee jubbaland waxaana munaasabadii lagu dhaarinayay xildhibaanadan cusub oo ka dhacday xarunta guddiga doorashada ee magaalada kismaayo ka soo qaybgalay odayaashii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada la dhaariyey xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hadda talada haya ee jubbaland guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabadii lagu dhaariyey xildhibaanada cusub ee ka dhacday magaalada kismaayo ayaa sharaxaya qaabka ay ku soo xuleen xildhibaanada maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo odayaashu markay noo yimaadeen odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer jubbaland waxay waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad og tihiin odayaasha dhaqanka soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaaddo iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dawladda way dhici kartaa odayaashu way badan yihiin lakiin innaga reer jubbaland say inoogu xisaabsan yihiin waxaa weeye qayb odayaasha guud ee soomaliya waxay ahayn boqol soddon iyo shan oo soo dhisay laba kun labayo tobankii odayaashaas waxaa jubbaland qayb ka mida ayay ka haysataa oo ilaa saddex iyo toban oday oo reer jubbaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan qaybta ka labaad waxaa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada jubbaland halkan ku dhisay oo u badan wakiillo inay ka yihiin intaas saxiixayaasha kale saddex iyo tobanka jooga mahaane saxiixayaasha kale ee boqol iyo soddon iyo shanta ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dalka dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle south west iyo gobolka banaadir ama caasimadda magaalada muqdisho halkan saaad og tihiin shanta beelood formula waxaa loo bixiyey ayaa degan dhanka kale guddiga ay samaysteen xubnaha musharaxiinta ee ka soo horjeeda madaxweynaha hadda talada haya ayaa iyaguna ku dhawaaqay liiska shan iyo toddobaatan xubnood oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland waxaana liiskaasi warbaahinta u akhriyey guddoomiyaha guddiga doorashada garabka musharaxiinta iyo mucaaradka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo axmed aadan cabdi oo loo yaqaano xildhibaan caabi samayntii habraaca iyo shuruudaha kadib la tashi iyo siminaar odayaasha ah ayaan qabannay howlihii socday dabadeedna waxay soo gaadheen in foomamkii la qaybiyo odayaasha dhaqankuna ay nooga soo jawaabaan halhal xildhibaan booskiiba hal xildhibaan noo soo gudbiyaan alxamdulilaah shalay ayuu liisku noo soo gebagaboobay halkan ayaan ka akhrin doonaa xildhibaanada ay soo magacaabeen golaha badbaadada jubbaland oo ka kooban toddobaatan iyo shan xildhibaan isla wararka jubbaland intaynaan ka bixin waxaa iyaguna dhowaan magaalada kismaayo booqasho ku tegey wafdi ka socda beesha caalamka oo iyagoo alla fahaantoodu halkaasi u tegey xalohelidda khilaafkaasi waa kan mar kale wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ujeeddada wafdiga uu hogaaminayey wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambasador james swan ayaa ah sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka hareeyey hanaanka doorashada madaxtinimada jubbaland xubnaha wafdigan waxaa sidoo kale ka mid ah wakiilka midowda africa ee soomaaliya ambasador francisco madiera iyo xubno kale oo ka socda wadamada daneeya arrimaha soomaaliya xubnaha wafdigan oo uu guriga martida jubbaland ee magaalada kismaayo uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha hadda talada haya ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe gudoomiyaha guddiga doorashada jubbaland garabka musharaxiinta axmed cabdi aadan ayaa v o a u sheegay inay socoto waawaan laga dhex wado dhinacyada isku khilaafsan hanaanka doorashada jubbaland
shan qof oo rayda ayaa la sheegay inay ku dhinteen deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag kadib markii dablay hubaysani ay rasaas ku fureen meel kaalin shiidaalka laga qaato oo ku taalla magaaladaasi wararku waxa ay sheegayaan in dadka dhintay saddex ka mid ah ay dumar ahaayeen iyadoo sidoo kalena rasaasto ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale wariyaha v o eda khadar maxamed cakuule oo waraystay duqa degmada ceel afweyn cabdixakiim aw yuusuf ugu horeyna waxaa weydiiyey weerarkaasi goortuu dhacay sidasay agwara sideedii gorkii markay ahayd waa koox dameeya oo kamida meel kamida beenihii islaayey kajiida waa meel kaalina oo gawaari laga shideersanayey rasaas ku furay halkaa waxaa ku dhintay shan qof oo saddex dumara iyo laba nin baa ku dhintay shan qof oo kale waa ku dhaawacantay qaarkoodna weliba ilaa hadda dhaawacooda celishahay laba ka mida dhaawacooda celis wiiliga gabadha dableydu ma magaalada gudaheedun bay kasoo baxeen ma dabaday kasoo galeen sidee wax u dhaceen
de magaalada magaalada dadku isku wada degan yahay guryaha xilliga ay afaysku dhaceen xilliyadii bandooga ciidamada si gaar ka ilaalin jiri maayeen waxay xilli arooriya oo dadkoodi quraacdii la isaga kalacol iska adeeganayo xilliga badanaa ciidamada ay si gaar u feejiryihiin habeennimadii iyo gelanka dambe xilliyadaas ay ciidamada si gaar u feejiryihiin waxu ilaaliyaan xilli lama filaan aan la filayn xilliga in rashado dhici karta buu ahaa oo dee arooridii oo dadkii ka kala shaqo tagayeen iska adeeganayaan bay ahayd dadka dhintay dhammaantood ma reer celaf weyn ba dhammaantood waa dadkii deegaanka celaf may baxsadeen dableydii dawladda baxseen lamise ciidamada ciidamada ammaanka oo bileyska iyo militariga isku jira ayaa ku jiraa jooga kolley hawshaana gacantii kula jiraan way wadaan ciidamaduna meelahaadka lagu sheegay ama nimankii dhaqdhaqaaqood lagu sheegayna way daba joogaan iyagana ka horsegaynaa ciidanku wuxuu wax qaba qabtay laakiinse dadaal badan bay wadaan ciidamada qaranka ee goobtiishalka jooga militariga iyo bileyskana miyaa wax howlgal ahoo islaam inta la xidhiidha ama cid loo xidhxidhay ama magaalada ay ciidamadu ka sameeyeen miyay jirtaa iyadu way jiraan way jiraan laakiinse weli najiisadii ciidamada saraakiisha ciidanku inama jirin najiisadii ma sheegin halkay soo qabteen maalintii kolley kolley marka ciidanku howlgal sameeyo dad baa laga qabanaya dad baa la qabanaya qaar fadhiisan ha ahaadeen ama qaar kuwii ku dhow ha ahaadeen ama qaar dadkii daleyda xagiitay ee leedooda ha noqotay ciidanku waxba kolley marka hore waa la qabanaya cid waa la qabanayaa
marka tiradooda ma hubtaan ama maha laydima sheegin weli ugu dambayn magaaladu siday tahay waay waad waad sawiri karaysaa meel awalba kooban oo degmo yaro oo dad magaalo yaro kooban warashadinkaa la ka dhacday dee kala shaki iyo kala diis fara badan baa jira qofka ilayka guryahoodiba ku jiraan waa kala baqayaan qof waliba wax ka baqaya guriga hadii laga soo baxay xabad laga siriro shaki weyn bay gaartaa shaki weyn oo ayaa dadkii ay guryahooda ka kala shaqeeyaan dadkii jaarkaawada yaalan bay gaarta
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa naga intaa waxaad mar kasta wararka iyo warbixinaha ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a ka dhagaysan kartaan boggeenna internetka v o a somaly com intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saaxiib ciidla nuur ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka dhacdooyinka toddobaad